hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa deeq raashiin oo loogu talagalay dadka ay saameysay fatahaadda elnino ee dowlad goboleedka koonfur galbeeda afar boqol oo qoys ugu qaybisay magaalada baydhabo deeqdan la gaarsiiyo qoysaskan ayaa isugu jirtay bariis bur sokor saliid iyo sidoo kale caano la taliyaha ka jawaabidda deg dega ah iyo soo kabashada hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka mukhtaar sheekh xuseen ayaa ka warbixiyey deeqda raashiinka ay u qaybiyeen qoysaska danta yar ee ku nool magaalada baydhabo isagoo sheegay in deeqdan mid ka ballaaran ay rajaynayaan in ay soo gaarsiiyaan hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka waxay deg deg ah uga soo jawaabtay saamayntii fatahaadeed ee ka dhalatay elnino ay ku habsatay ama ku dhacday deegaanka degmadani baydhabo ama koonfur galbeed mana noqon doonto markii ugu horraysay ama marka ugu dambaysana ma noqon doonto waxaan qorshaynaynaa tani waa bilaaw in jawaabo badan oo intan ka xoog badan inay ku xigsan doonto hadday ahaan lahayd isla baydhabada iyo hadday ahaan lahayd deegaanada kale ee koonfur galbeed iyo guud ahaan dalka soomaaliyeed qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyey hay-adda masiibooyinka eedaan ka mahadnagaan maaraynta masiibooyinka eedaan ka mahadnagaan sahata haningaas uusadeen isuku billaaran haningaas uusadeen dad boqolaal kubadan kumaanyaroog dad kusugaa markan mayl faday walalaal walaa isisheentan dhiib faylan isuku siidan mahadaasasinnagu hay wabilahi tawfiiq mahadsantiin walaalayaalow waleeni dhibta hana deereen dawladda mahadsanto arday hay-adda mahadsanto dawladda mahadsanto walaalayaalow waleeni dhibta hana
sidoo kalen ka mahadiyaan idan biyanoo jar iska faylan iya ka sugaan eedayeedan maasanta caag badan iya ka sugaan ilaahayna ka faday iya ka sugaan qoysaska maanta raashinka loo qeybiye ayaa isugu jiray dad naafa ah haween waayeelo dad danyar ah kuwaasi oo laga soo xulay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada baydhabo